salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu alayhi waaalihi wasaxbi waslem allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilahi calaa kulli xaal uma ama bacd alruksatu fi an yuqaala lilcishaai alcatama waxaa la ruqseeyey cishaa'iga in loo odhan karo alcatama salaada caweytinka markaa wuxuu jamcinayaa axaadiidtii ama uu isku daba dhigayaa cishaa'iga ereyga in lagu idhaahdo diidayay iyo kuwii ogolaanayay can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulku waxau ihi low yaclamu nnaasu dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi nidaa'i adaanka waxa ku sugan washafi lwal washafi alwal iyo safka hore in adaanka la soo ajiibo iyo in safka hore la galo uma lam yajiduu aanay helaynin ilaa an yastahimuu ilaa an yastahimuu calayh inay u qori tuurtaan mooyaane lastahamuu lastahamuu way u qori tuuran lahayen safkii hore qori tuur bay ku helayaan adaankii in la tago qori tuur bay ku helayaan way yeeli lahayen walow yaclamu nnaasu dadku hadday ogaan lahayn maa fi tahjiir degdega waxa ku jira salaadaha loo degdego waa tabkiir tahjiirku macnaha inay u kallahaan salaadaha tahjiirka mararka qaarkood dee alhaajira baynu soo marayna wakhtiga duhurkaee kulul marka atahjiir waxaa lagu macnaynaya u dhaqsashada salaada duhur loo dhaqsado ee duhurkii la tago haddii aanay taa ogaan lahayn waxa ku jira degdega salaadaha weliba duhurkii lastabaquu ilayhi way u kala dheerayn lahayen walow calimuu hadday ogaan lahaayeen maa filcatama wasabax salaada subax iyo cishaa'iga waxaa ku jira ajriga ah la atowhumaa way iman lahaayeen walow xabwan gurguradba ha ahaato ama dabakusiq labadaba waa la yidhahda xabwiga qofku ilmaha yari siduu gurguurto ama inuu qofku dabada kusiqo marka waxaa la baadi doonayaa wuxuu ku jiraa cibaadaadka ilaahay iyo udhaqsashadooda iyo ajiibidooda shaqada bani aadamka insaanka lagu ammaanaa markuu horay ka yimaado ama ilaashado shaqada ilaahayna way kasii horeysa marka cishaayigiibuu catamo ku sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam halka alkaraahiyatu fii dalik waxaa la karaahiystay cishaayigii in catamo lagu sheego wa min bacdi salaati alcishaa suuratu nuur baa ilaahay uu ku sheegay in cishaa'iga cishaa'i la ydhaah marka bal in catamo la karaahaysto cishaa'i uu nebigu farayda halkan la sheegi waxay culimmadu ku jamciyeen markaa waa lagu sheegi karaa cishaa'i oo xadiidka horaa catamo waa lagu sheegi karaa xadiidka horaa soo sheegay wase laga wanaagsan yahay oo magacanna reermiyigaa bixiyey buuri magacan cishaa'igana ilaahay baa bixiyey ka catamadana reermiyiga markaa erey bixinta ilaahay baa cid walba ka horeynaysa taasaa lagu jamcinaya waa loo isticmaali karaa waa se laga wanaagsan yahi can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi laa taklibanakum alacraab reer miyigu yo idinka xoog badanin cala smi salaatikum haadih magaca salaadiinan tantada ah cala smi salaatikum salaadiina magaceeda haadi cishaaigana cishaa'igan magaciisa reer miyigu yo idinka xoog badan fa inahum reer miyigu yuctimuuna waxay dib cawaysimaan cala alibili geela lilibil wa inaha alcishaa cishaai baa la ydhaha cishaa'igaa qur-aan ku sheegay u qaata reer miyiguna alcatama ba ydhaha wa yuctimuuna cala alibil calaada waa bimacna laam calaa maa hadaakum limaa hadaakum oo kale marka yuctimuuna lilibil cala alibil lilibil geelay dib dhigaan markay maalayaan iyagoo laha laydinka kala seexdo salaadiina salaatulcatama bay ku magacaabeen iyo idinka xoog badan marka goor walba erey bixinta islaamigaa lagu dadaalaya erey bixinta caalamiga iyo erey bixinta gaalada iyo taa lagu xisaabtami maayo erey bixinta islaamkaa fiican qur-aanka xadiidka saas oo kale can ibni cumara qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau yihi yaquulu cala almimbar nebigaan maqlay isagoo yaquulu cala almimbar mimbarka ku sugan oo leh laa taglibanakum alacraabu cala smi salaatikum inaha alaa inaha alcishaa xadiidkaasi markaa saasuu sheegay sidaa lagu jamciyey nawcaynka awalu waqti sabx subaxa waqtiga waqtigiisa ka horeeya can jaabir bni cabdillaahi qaala sallaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam asubxa buu tukaday xataa tabayana lahu asubx ilaa subxigu u cad xiina tabayana lahu asubx markuu waagu u caddaadu tukaday marku markuu u caddaaday waagu waagu waa inuu muuqdaa markaasaa la tukanaya salaadee laga hor dhici maayo salaadoo laga tagaabaa laga daba tagaabaa dhaantay iyadoo laga hor dhaco iyadoo laga hor dhaco salaadi ma jirto qaarkoodna waxay yidhahaan sunnay u dhacaysa laakiin iyadoo laga dib dhaco dee ajrigii wuu ka yaraan karaa hadduu xataa waqtulfadiili qofku dhaafo salaadiisa way u jirtaa wa huwa qidcatun min xadiidihi طawiil muslim baa wariyey can anasin ana rajulan ata nabiya sala allahu calayhi wasalam nin baa nebiga u yimi fasa'alahu can waqti salaati alghadaa salaada subax waqtigeeda ka waran buu ihi falamaa asbaxnaa min alghad markii aanu aroortii dambe waa bariisanay buu amara nebigu wuxuu amar siiyey asxaabigii xiina goortii inshaqa alfajr waagu dilaacay markuu waagu qaciyidhi wuxuu amray an tuqaama asalaa salaada in la kiciyo in la oogo aqiimu salaata buu ilaahay yidhi an tuqaama asalaa salaada in la oogo asxaabigii amar loo an tuqaama salaa an tuqaama lisalaa salaada in loo aqiimo fasallaa binaa wuuna tukiye subaxi falamaa kaana min alqad berri haddana markii la marayo asara wuu iftiimiye wuu caddeeyey uma amara faw qiimati salaa amar buu bixiyo salaadii baa loo aqiimay dhulkiioo wada cad fasallaa binaa wuuna tukiyey uma qaala nabigu waxau uhi ayna saa'ilu xaggee buu joogaa kii i weydiinayey can waqti salaa salaada waqtigeeda maa bayna haadayni labadaa waxa u dhexeeya waqtunbaa udhexeeya maa bayna haadayni waa kii shalay iyo kii maanta ismu ishaaraha qariibkaa waxaa loo isticmaalay kii baciidkaa iyo kii dhawa kii dhawaabaa la isku jamciyey maa bayna daaka wadaa kaa hore iyo kan waxaa udhexeeya waqtun kii shalay iyo ka maanta markaa kaa shalayno ka soo bilow kan maantana ku gebagabe inta udhaxaysana salaaddu way ku dhici kartaa atakliisu fi lxadar waqtiga la nagi yahay halas baa la tukan halasku waa marka waagu barya dhulku se madow yihi dhulku waa markuu madow yahi sawaadka lagu jiro can caaishata qaalat in kaana waa intii mukhafafa min athaqiila inhu shanigu iga kaana rasuulu llahi nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam la yusalli subx subaxuu tukanayaa fayansarifu nnisaa dumarku way baxayaa mutalaficaatin iyagoo ku duuduuban bimuruudihinna xijaabkooda go-ooda maradooda maa yucrafna lama garanaya min alghalas madowga daraadii waktigan aynu idhaahna nin iyo geed unbaa la kala gartay ama waa himamo ama waa himse himse waktigaa hore waktigaa wey markaa dumarkuna salaada subax way imanayeen waa kuwaa dhowdhowe dee soo gaari karaya waayo salaadaha dumarku way ku tukan karayaan masjidka waana heli karayaan dee fadligii dhowr iyo labaatanka ahaa guryahooda use u fadli badan waxay ka murmaan culimadu mutalaficaatin bimuruutihin iyagoo xijaabka ku duuduuban oo ilaa sanka iyo wejiga qariyey halkaa gabadhu ma ku sujuudi kartaa iyadoo iska niqaaban ama sankii iyo wejigii qarsoon yihiin qaaraaday leeyihin oo meelahay daliishanayaan bay halkani ka mid tahy oo riwaayadan halkay ka xusayso way ka bixi jireen way la tukan jireen riwaayo kalea sheegaysa waxay tukan jireen iyagoo ku duuduuban go-a qaarna waxay idhahan ma waa inay wejiga banayso salaada dhexdeeda waayo nabigu wuxuu ihi saddex dee toddoba xubin baa la faray inaan ka sujuudo wejigiibaa ku jiray ay xadiidku ma caddaynaya in wejiga la baneeyo almuhim qayb ka mid a qaba inay niqaabkooda iyo waxooda iskaga sujuudaan oo markaa niqaabkii iyagoo iska gashan qaarna ha baneeyaan bay dhahan kuwa markaa ha gashadaan labaa daliishanaya can caaishata qaalat kuna nisaa dumarku waxaan yusallina maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabigay la tukanayaan asubx mutalaficaatin bimuruudihin muruudku waa maryihii dhaadheeraa ee dabiya daclay gabadhu isku duubaysa fa yarjicna way noqonayaan famaa yucrafna lama famaa yacrifuhunna axadun min alghalas madowga daraaddii qof odhanaya tani waa heblaayo ma jirto way madowdahay qofka haykalkiisa iyo muuqaalkiisanuun mooyaane lama garanayo marka salaaddii subax kolkii laga soo baxay haddii aan dumarkii cidi garanaynin dee wakhti hore uu tukaday nebigu altaqliid fi lxadar warka la negiya marka dee kolka safarka waa laga yaabaa dee in la dibdhigi karo in maaragtay la yar dibdhigi karo intaas alisfaar waa iftiimintii yana can raafic ibni khadiijin التغليس في السفر عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحأ تكدي يوم خيبر صلاة الصبح بغلس كاهر حضر كيوا كنوا سفرا غلس كنوا كيو وهو قريب منهم وحكو دوارير خيبر أكتودوا تكدوا كصبحي كتكدي قرر فأغار عليه وكهنجي وويرر وقال وحي الله أكبر الله أكبر ilaahay baa weyn kharibat khaybaru meeshii khaybar la odhan jira way kharaabtay maratayni buuri innaa annagu idaa nazalnaa markaanu degno bisaaxati qowmin qolo duleedkood ama kambalkood fasaa'a waxaa xumaaday sadaaxulmundariin kuwo loo digoo diiday subxii u barya wuu xumaaday liannahu waxa weeyaan waa la baabiinayaa markaa sidaasuu kalsooni isugu qabay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahiisu ku kalsoon yahay nimankaasoo qalcadaha ku jira oo nag meel ku jira ayuu haddana sidaa ugu bushaaraysanaya inuu arrinkooda casayn doono macnaha ka qaalib noqon doono xaloshaahidku waxa weeye goor hore unu tukiyey safarkii salaadii subax markaa salaadii subax safar iyo xadarba in xagga hore laga tukan karo unbaad arkaysa alisfaarkuna waa iftiimintii waa weji labaad oo banaanu waktigiinbuu dhinacyo kala duwan ka soo celinaya riwaayan kala duwan keenaya can raafic ibnu khadiijin can nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala asfiruu bilfajr subaxa iftiimiya isagoo kan qalaskiiba isagu tukaday waxay leeyihin culimadu markaa uu qalaska tukaday unbaa qalasu lagu dadaalay marka wuxuu ka fahmay inaanay dadku waktigan labaadee isfaarkaa u qaadan inuu jaa-is yahay oo waktigii labaad ee iftiiminta ayuu ka arki waayey iyagoo tukanaya wati waktiga horun baa lagu wada dadaalay marka wuxuu arrimahan u amrayaa si ay u fahmaan waktigana dee waqtuljawaas inuu yahay oo la tukan karo ama waxaa kaloo jira ay leeyihiin culimadu dadka qaarkood buu ka shakiyay in degdeg ku jiro oo ay hore usoo dhigayaan salaadii ama ka yaro qadimayaan waktigii ay waagu barayay markaasuu subaxa iftiimiya waa iftiimin oo aan ka fogaynba qaladka oo in waagii si wanaagsan loo arko qowl saddexaadna wuu jiraayo odhanaya laba arrimood baa kala jiro waktiyaashan fusuusha wakti wuu kala duwan yahay waktiyada qaarkood waagu marka uu baryaba waa la arkaa wakti baa waxaa jira aan waaga hore loo arag xataa gulcurba ha ahaato xagaagii oo kale waaga hore u arki maysi jigaalkii laakiin dhaksaa loo arkaya marka uu dilaacaba xagaagii waxaa laga yaabaa isagoo labaatan daqiiqo salaada dilacsanayd inaad horeba u arki weydo markaa fusuusha qaarkood ayaa la tukanayaa qaladka oo waa markaa uu aada u muuqanaya fusuusha qaarkoodoo waagu aanu aada u muuqanayna waa la yar dibdhigaya waxaa qowl afaraada isaguna caddadiiyo gudcurkaa kala duwan waktigan gudcurka ila waagi wuu muuqanaya qaladkaa la tukan waktigan laakiin caddada dee hore u muuqan maayo markaana waa isfaar ayaa loo baahan yahay in la iftiimiyo si waagii loo arko asfiruu bilfajr waaga iftiimiya saasaa markaa aana isaga hor imanayn axaadiid can maxmuud ibnu labiid can rijaali min qowmihi min alansaar rag qoladiisa oo ansaarta ka mida waxaa laga warinayaa ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal haddii markaa dee la dad markaa majhuuliina ama mubhamiina la sheego xadiidkana markaa uu saxiix noqdo meelo kale waa inuu lagu cayimay ragga iyagaa ama dariiqo kale oo xoojinaysa oo iyadu sanadkeedu aanu ibhaam lahayn waa inay jirto ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxau uhi maa asfartum bilfajr waktiga aa waaga iftiimisaan ama maa asfartum bilfajr iftiiminta aa iftiiminaysaan waaga fa inahu aclamu biljr kaase ajri weyn in waagii si wanaagsan u muuqdo oo aanu shaki ku jirin ilaa waa barya wax la doondoono ka weyn fa inahu acdamu biljri kaasu ajrigiisu weyn yahay in mid laga shakisan yahay ma aha laakiin waktulfadiile adoo ku dadaalaya waaga iftiimi salaadii waktigeedii waynu ka soo hadalnay intaasoo axaadiida baa ayaa isku soo noqnoqday bal waa yahay salaadii waktigiiba haddii uu baxo garanna inay qalan noqonayso goormaa la soo gaari karaa salaadii tiibuu markaa intana u baxay haddaba waktigeedii baabu man adraka rakcatan min salaati subax qofka ragcad ka soo gaadhay salaadii subax salaada subax markaa waxaa looga jeedaa min waqti salaati subx calaa xadfi mudaaf waqtigii salaada subax qofka soo gaadhay ama min salaati subx salaadii subax qofka ka soo gaadhay ragcad adaan adanimo ee aan qalanimo kusoo gaadhin can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi rasuulku man adraka qofka soo gaadha sajdatan min asubx ragcad subaxa ka mid a qabla an tadluca ashamsu intaanay qoraxdu soo bixin faqad adrakaha salaadii wuu soo gaadhay adanimuu usoo gaadhay ee midda kaluun ha u geeyo waman adraka qofka soo gaadhay ragca saddatan min alcasr ragcad casarka ka mid a qabla an taqruba ashams intaana qoraxda dhicin faqad adrakaha wuu soo gaadhay salaadii adaa marka halkaana axaadiidtii hore aynu soo maraynin waktigan kumay daraynin awqaada casarka laguma daraynin waayo waktigan isaga ahay dee waa wakti salaadiisii bakti ay noqotay sharciguna umaba ogolo qofku inuu gaadhsiiyo salaadii in badhna waktiga ku dhaco badhna ka baxo ee waa xaalatu daruura iyo xaalad qofkii duruufi qabsato markaa ama soo kacay ama saas waktigaasaa loo tixgelinaya mar hadduu ragcad soo gaadhay adaa ayay noqotay can caaishata can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu nabigu uhi man adraka rakcatan min alfajri qabla an tadluca ashams fqad adrakaha waman adraka rakcatan min alcasri qabla an taqruba ashams faqad adrakaha marka sajdatan bay kolkii hor ahayd imikana waa rakcatan riwaayooyinka faraha badani macaanida ay leeyihiin iyo fawaaidkooda waxaa kamid a inay isfasirayaan bal asaaniidda aad isfasirayso isu markhaati furayso tawaabic iyo mushaabahaad waxaan la ydhaha mutaabacad iyo shawaahid bay keenayaan inay isxoojiyaan marna riwaayooyinkiibaa isfasirayo sajda rakca intan kalena wuu ku celiyey mar kale waman adraka rakcatan min alfajri qabla an tadluca shamsu faqad adrakaha waman adraka rakcatan min alcasri qabla an taqruba shamsu faqad adrakaha marka tikraartani wuxuuna keenaysaa tawkiid ha shakiin waxba eh haddaad afartii ragcadood ragcad waktigaagii ay waktiga dhex dhacday intaanay qoraxdii dhicin waa ku dhantay saddexdii kale unuge adaadaa loo ictibaarinaya aakhiru waqti subx subaxa waktigiisa ka u dambeeya can anas ibni malikin qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yusalli duhr duhurka wuxuu tukan jiray idaa zaalat ishamsu wayusalli lcasrana wuxuu tukanayay buu anas yidhi nebi maxamed casarka wuxuu tukan jiray dad iyo how bayna salaataykum haatayn labadiinan salaadood dhexdooda dadkii reer madiinu la hadlayaa berigii dambe madaxdu ay salaada dib dhigi jireen marka wuxuu leey wuxuu tukan jiray nebi maxamed duhurka wakhtigaa garanay casarkana wuxuu tukan jiray wakhtiga idinku tukataan duhurka iyo casarka dhexdooda bayn labadiinan salaadood waa duhurka iyo casarka duhurkii goor baa tukataan dambe dambe dambe casarkiina waxaad tukataan goor dambe dambe dambe isagu ma tukanaynin casarka wakhtigaa dambe eh wakhti labadana imika tukataan udhaxeeya ayuu tukanayay oo waxaabaynu soo aragnay iyadoo dadku intay soo tukadeen anas ay u yimaadeen oo isagoo tukanaya casarkii iyagu duhurkii ka soo baxeen marka iyay qalas u kaarogin waxaan isu dultaagaya halkaa ishkaal baa ku geli kara bayna salaataykum haadi wuxuu iyaga ugu idaafeynayaa salaadiin labadiinan salaadood duhurkii casarka goortaad tukataan buu casarka udhexayn jiray waktigaa imika casarka tukataan casarkii nebigu ma ahayna wuu ka horreeye wey duhurka waktigaa tukataana waktigii duhurka mahayna wuu ka dambeeyaa wey wayusalli lmaqrib idaa harabat ishams maqribka markay qoraxdu dhacdo unbuu tukanaya wayusalli lcishaa idaa qaaba shafaq cishaaigana wuxuu tukan jiray kolkuu casaankaasi tago uma qaala calaa ithri xadiidka gadaashiisa ama xagga dambe wuxuu ka raaciyo uu yidhi wa yusalli subx subaxana wuu tukanayay tukanayaa bimacnaa tukan jiray waa maadi mudaaricoo macnaha ka maadi ah laakiin marka la cabiro mudaaric maadina laga waramayo istixdaaru suurati lmaadi baa la ydhaha wixii hore sawirkiisaa lasoo xaadirsanaya wa yusalli subxa buu tukanayaa nebigu ilaa an yanfasixa albasaru ilaa uu iftiimo aragu infisaaxu waxa weeye ilaa an yatasica albasar ilaa aragu meel dheer wax ka aragto ilaa meel dheer aad wax ka aragto wuu dib dhigi karay oo wuu tukanayay xagga horeu ka tukaday markuu dib dhigana wuxuu dib dhigi jiray ilaa meel dheer marka wax laga arko ee araggu uu luga fidsado waktigii subaxuna markaa kaasoo waa waktigaa meesha dheer wax laga arkayu mararka qaarkood gaadhsiin jiray man adraka rakcatan min asala waa jumcadii oo qofkii uu ka soo gaadhayo iyo waktigii oo uu ka soo gaadhayo iyo jamicii oo uu ka soo gaadhayo saddexdaba way isugu geeyeen markay fasirayaan jumcadii haddaad ragcad ka soo gaadho jumcaad soo gaadhay waktigii haddaad ragcad ka soo gaadho waktigiibaad soo gaadhay jamcii haddaad ragcad ka soo gaadho jamciibaad soo gaadhay man adraka rakcatan qofka ragcad soo gaadha min asalaati ka soo gaadha adraka salaa can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal man adraka rakcatan qofka ragcad soo gaadha man adraka min asalaati rakca qofka salaadii ragcad ka soo gaadha faqad adraka salaat salaadii buu soo gaadhay oo haddii aad waktigii ragcad ka soo gaadhay salaadii waad soo gaadhay adanimo adaan waktigeedii bay dhacda wey inta kalun baad u geyn haddaad jumcadii ka soo gaadho ragcadna waxaad soo gaadhay salaadii jumce ee duhur tukan maysa waman adraka min asalaati qofka salaadii ka soo gaadha rakcatan rukuuc faqad adraka salaat salaadii buu soo gaadhay bimacnaa rakca hadduu rukuuc soo gaadhay ragcaddii buu soo gaadhay iyana way ku fasireen inkastoo aanay ku caddayn tan dambaa ayaa uga sii yar dhow can abi hurayrata can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaala man adraka min asalaati rakcata qofka rukuuc ka soo gaadhay salaadii waa marka jamaca marka lagu fasirayo inaad ragcad soo gaadhay faqad adrakahaa ragcaddii buu soo gaadhay rukuuc baad ka soo gaadhay salaadii ragcaddii waad soo gaadhay marka ereygan rakcatun baa marka horena lagu fasirayaa rukuuc damiirku markuu u noqonayana ragcad asay jumhuurtu u qaateen ay markay axaadiis ay u qaadanayaan bay ka mid tahay rukuucda waa lagu soo gaadha ragcadda laakiin kolka la leeyahay salaadii baa la soo gaadhay kolka jumcada iyo kolka waktiga iyo kolka jamaca iyo waa fadligii wey can abi hurayrata ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala man adraka min asalaati rakcata faqad adraka asalaa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man adraka min asalaati rakcatan faqad adrakaha saxiixaynku ku sugayn qaafkaas waa muttafaqu caleyh wey can ibni cumara can inabiyi sala allahu calayhi wasalama man man adraka rakcatan min aljumucati aw gayriha jumcadii ama salaadihii kaleu rakcad soo gaadhay faqad tamat salaatu salaadiisii way dhammaystirantay way dhammaystirantay bimacnaa ajrigii adaagu helay laakiin dee ragcaddaasunbu ku kaaftoomayaa ma aha xadiidkan soo socdaa taa kuu fasiraya can saalimi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal man adraka rakcatan ragcad buu ka soo gaadhay soo gaadhay min salaatin oo salaad ka mida min asalawaati salaadaha ragcad ka miduu soo gaadhay faqad adrakahaa salaadii wuu soo gaadhay ilaa annahu isagu qofkii yaqdii wuxuu qallaynayaa maa faatahu wixii ka tegey marka faqad tamad salaatuhu dee intaasaa fasiraysa salaadiisu way dhammaystirantay dee wixii dhaafayna waana ku daraa ajrigii wuu helay jamca ajrigii wuu helay jumcaha ajrigii wuu helay adaaga waktiga intiiba wuu helay laakiin dee ilaa anahu yaqdii maa faatahu wixii dhaafay ragcaddan soo gaadhiya wixii dhaafay wuu dhammaystiri asaacaat alatii nuhiya can asalaati fiiha masalo kale weeye tanina salaadii dhammaynay waxaynu maraynaa markaa gebagabadii salaadaha faradka ah waxa markaa loo gudbay salaadii ilaahayna amar sunniya faralna yeelata goor walba miyaa la tukadaa goor walba miyaa la tukadaa taasuu markaa axaadiid badanoo ku soo arooray ayuu ka warramayaa wakhtiyada la diiday iyo wakhtiyada qaarkood in haddana salaadihii caamka ahaa la diiday salaadaha qaarkood laga soo reebay baabkaasuu ka warramaya shan wakti oo la diiday salaada weliba markaasa lagu raacinaya cillada iyo xigmadda loo diidayna waa salaadii oo la diiday wakhtiyadaas shanta ah sababtaa iyo sababtaasaana loo diiday salaadaha qaarkood way bannaan yihiin wakhtiyada ah asaacaat waa waktiyadin bay ka dhigantay allatii wakhtiyadaasoo nuhiya can salaati salaad baa la diiday fiiha dhexdeeda marka sharcigu wuxuu amro unbaa amran sharcigu wuxuu jideeyo unbaa la ogolyahay idan markaa isqancintu iyo iska wanaajisashadu waa usuusha bidcada hadduu qofku dhaa wuu iska wanaagsan yahy laa bas waa iska fiican yahay ereygaa iska haddaad aragtay inkaaraha ka bilaabma maal qur-aankii baa lagu diiday inaad wakti akrido salaadii baa lagu diiday inaad wakti akrido maxaa ka wanaagsan dikrigii baa lagu diiday wati dikrigii waktiga aha samayn baa qur-aankii ha akrin salaadii ha tukan haye marka haddaad tidhahdo waa salaadune salaadi waa khayrun qur-aan waa khayrun qur-aanun baan anagu akri khalaas salaadii baa lagu leeya waktiyada ha tukan qur-aankii baa lagu leeya sujuuddii iyo khudbadii jimcada markii lagu jiray ha akrin iyo dikrigii haddii markaa waktiyadaa la diiday aada akridana ajir heli maysid waad ku dambaabaysa cibaadaad samaysa waanad ku dambaabaysa can cabdillaahi asnaabix ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal ashamsu tadlucu qoraxdu way soo baxdaa wa macahaa qarnu shaydaan waxaa la socda geeskii shaydaanka nacaskii foosha xumaa geesaha dheeraabaa geeskiisii la socdaa bal siduu la socda xadiidta dambaa sii fasiri faida irtafacat markay kor u kacdo faaraqaha wuu iskaga hadhayaa shaydaanka geeskiisu faida stawat marka ay bartanka tagto qaaranahaa geeskii shaydaanka ku lifaaqmayo ku xidhiidhsamaya qoraxda faidaa zaalat markay bartanka ka baydho faaraqahaa geesa shaydaankii wuu ka hadhaya faidaa danat lilguruub dhicidda markay u dhowaatay qar ka saarto qaaranahaa geesii buu ku xidhiidhiyey haddana faidaa qarabat marka ay dhacdo faaraqahaa haddana wuu iskaga reedayaa geeskiisa war geeskan iyo qorxada maxaa isku daboolay waaya axaadiista soo socotaana bayna qarnay shaydaan bay tilmaami doonta laba gees oo shaydaanka ah shaydaanka labadiisa gees dhexdooda ka soo baxdaa aqwaal dhowra baa jirta laakiin ka ugu dhowey waxa weeyaanu shaydaanku inuu waktiyadan dadka caabudaya qoraxda ee dabacaabudka ah ama ka daba caraabo xidigaha iyo qoraxda wakhtiyadaasay kufaartu u sujuudaan sanamyaashooda iyo qoraxdooda waktigaasu isaguna isku beegayaa qoraxda kuwa subaxii subuxuu udhigaya kuwa duhurkiina duhurku udhigaya kuwa galabtiina wuu udhigaya shaqo kale ma laha shaqadiisu waa inta aada buu jeceliyay markaa cid in ilaahay sujuuddii loo sujuuda isaga loo sujuuda cibaadada ilaahay la siin laha isaga la siiyo waa isqorbilaaliisa waa kaa isku qoray ee isku tiriyey kani isagoo gaalka ahi wixii mar hadduu sanam wado shaydaan buu wadaa isna wuu kusoo xaadiray qof kale laakiin uu iman maayo geesihiisa la soo doonan maayo qof muslimoo ilaahay caabudaya laakiin geesihiisa wuxuu la soo doonanayaa nacaskin ka tala qaadanaya wanahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam can isalaati fii tilka asaacaat saacadaha iyo wakhtiyadaa salaad la tukada wuu diiday waa goorma waa cinda aduluuc wa cinda alguruub wa cinda alistiwaa saddexdaa wey can cuqbata bni caamirin aljuhani qaala halaathu saacaat saddex wakti kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nabiga ilaahay wuxuu aha yanhaana wuxuu noo diidayay an nusalliya fiihin inaanu dhexdooda tukanno aw naqbura fiihin ama aanu xabaalno waktiyada ah mawtaana kuwa iyaga dhintay kuwa iyaga dhintayna inaanu wakhtiyadaa xabaalno iyaduna waa saasoo kale waa laga fiican yahay wakhtiyadaa in wax la xabaalo waa wax yar un ka dambaysi ilaa wakti yaroo koobane qolyaha qaarkoodna way awilaano waxay idhaahdaan qabrigan la sheegay waa salaadii salaatuljanaaziy salaatuljanaasa in waktigaa la tukaduu diiday kumase caba xabaalid baa la sheegay iyo doogid ama aasid ayaa la sheegay markaa waktigaas wakhtiyadaa shanta ah waa karaahatu tanziih bay leeyihin waa laga fiican xiina tadlucu shams markay qoraxdu soo baxaysa baasiqatan iyadoo soo bidhaamaysa soo baxaysa xataa tartafica jeer ay kor noqoto oo ay kor dhulka uga go'do tartafica taa axaadiista dambaa bayaamin doontee waa markay fallaadhii bixiso intay gaashaanka u egtahay dayaxa u egtahay waa intaa inta ay mamnuucatay laakiin marka ay iskala bixiso ee fallaadhiga iyo kulaylkii ay sii dayso waktigaasaa karaahadu meesha ka baxay waxiina yaquumu iyo marka uu istaaga qaa'imu dahiira duhurkii ka istaaga oo dee hadhka ah hadhku mar wuu soo socdaa marna wuu sii socdaa marna wuu istaagaa oo marka matal qoraxdii kor soo socoto isagii dib buu usoo socdaa markaa qofka gondihiisa markuu yimaado waa qaa'imu dahiira baa laya dahiirada waa duhurkii qaa'imkanina waa mid istaagaya ka istaagayaana waa harhkii harhkii soo socday soo socday mar hadduu dhammaystay soo socodkii bixid unbuu bilaabayaa imanka bixiddaa iyo soo socodka halka udhaxaysaa waa muddo yar oo istiwaa la idhaahdo oo gondahaaga uu ku ururo xaggi iyo xagga toona aanu jirin marka sidii wax qotoma oo jiifkii ka baxay buu ka dhigan yahay xataa tamiila jeeroo bartanka ay ka baydho istiwahana lama ogola wa xiina tadayaf tadayafkaasi bimacnaa dayfkii maaha ee waa bimacnaa tamiilu ashams markay qoraxdu leexanayso lilghuruub ila alghuruub dhicidda markay usii leexanayso xataa taqrub jeeray dhacdo erayada luqada un calaamadisu xiina tadayafu ay tamiilu shamsu lilghuruub markay qoraxdu usii dhacayso sii leexanayso xataa taqruba jeeray dhacdo halkanna waxaynu ku haynaa un maxay saddexdii waktiun waxaa lagu soo daray salaadii xabaalidii xabaalidiina in la yidhi ka daaya annahyu an can asalaati bacda asubx waa waktigii afraad isaguna waa salaadii subax dabadeed ayaa la diiday salaad in la tukado laakiin dee salaada subaxee laguleeya dabadeed ha tukaninta dadka maaha waa taada waa fahamtaan filaya dadku hadday shantii tukadeen adiguna shantii barhka aad tukanayso inaad weli tukanin dee taadun baa loo eegaya dadkiibaa tukaday shantii ee ha tukanin lagu odhan maayo ee markaad taada tukato wixii ka dambeeya wey ila waa mulaaxadaya can abi hurayrata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nahaa can asalaati bacda alcasr casr dabadi in la tukado xataa taqrub xataa taqruba ashams jeer ay qoraxdu dhacdo wacan salaati buu diiday bacda subx in salaadii subax markii aad tukatay kadib aad tukata xataa taluca shams ilaa ay qoraxdu soo baxdo marka laba wakti dhinac bay isu saaran yihin bacda subax iyo soo bixiddu waysa saaran yihin bacda alcasr iyo dhicidduna waysa saaran yihin oo way isku sii xigaan istiwuhuna waa gaar shantii wakti waa nooca laba isku naban laba isku naban iyo mid gooniya can ibni cabaasin qaala samictu waxa aan maqlay buuhi ibnu cabaas hayra waaxidin mid wax ka badan ayaan wax ka dhegaystay oo min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed asxaabtiisii minhu cumaru cumar baa ka mid ah raggaan wax ka dhegaystay buuhi ibnu cabaas wa kaana cumar wuxuu ahaa min axabihim ilay raggaan ugu jeclaa ma ilaawi karaya buu leeyahy cumar in badan buu ibnu cabaas difaacay waar yarka naga jooji dee anaba yar yar baanu leenahay markay odayaasha yidhaahdeen waar balka yarow kaalay buui dee imtixaankii uu ka qaaday kii yaraabaaba ka qaaday koobki odayaasha dee iska jooga buuhi haddana idina da-daa u weyntiin isna cilmigu ku weyn ibnu cabaas dame miyaa lala hadlay rag buu ka reebay wa kaana min axabihim ilaya waan ugu jeclaa buui ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nahaa can isalaati buu diiday salaad ha tukaninoo ilaahay ha u tukanina buui wa goorma bacda alfajri xataa tadluca ashamsu qoraxdu marka salaada subax kadib ilaa intay qoraxdu soo dheeraanayso wa can isalaati bacda alcasri xataa taqruba ashams ilaa qoraxdu ay dhacayso weliba qoraxda dhiciddeeda laguma daynini axaadiidta isla akhri xataa yadluca shaahid ilaa uu soo baxaan xidiguhu oo macnaheedu uu sheegayo maqrib iyo casr salaad udhaxaysaa inaanay jirin mar haddii la yidhi xidigaha waa ilaa inta maqrib la tukanayo bab nahyi can asalaati cinda duluuci shamsi can ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi laa yataxara axadukum midkiin yuu ku dadaalin fayusaliya dabeed yuu dadaalinoo fa yusaliya dabeed uu tukado cinda duluuci shamsi markay qoraxdu soo baxayso wa cinda guruubiha iyo markay dhacayso adigoo dadaalaya dadaalkaaga labadaa ha ku beegin buu nebigu labadaa ka daah goortii la dadaalayay maaha salaada ku dadaal laakiin labadan ha ku dadaali can ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nahaa an yusaliya aw an majhuul weeye an yusallaa in la tukado bacda uluuci shamsi aw quruubiha cafwan maca uluuci shams aw quruubiha marka ay qoraxdu soo baxayso ama marka ay dhacayso maca macad waxa weeye wax isku raran isxambaarsan soo bixiddii iyo salaadii dhiciddii iyo salaadii ayaa isku raran taa way tala diiday annahyu can asalaati nisfa annahaar shantii waqtiyoo isku duuduubanna wuu ku sheegaya oo kala qaadanna wuu sheegaya can cuqbata bni caabirin qaala halaatu saacaatin kana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yanhaana an nusaliya fiihina aw an naqbura fiihina mawtaana waana sida fiican heerta xaaraannimo inaan u gaadhsiisnay nahyigu waa laga yaaba ilay culimadu laakiin in laga daayaa fiican waqtiyadaa xiina tadlucu shamsu baasiqatan markay qoraxdu soo baxayso iyadoo soo bidhaamayso soo mudhleh xataa tartafica bay ku qaydantay ilaa ay kor noqoto wa xiina yaquumu qaa'imu dahiira xataa tamiila وحين تضيف للغروب حتى تغرب النهي عن الصلاة بعد العصر iyadoo bacda casrkii salaada la fasaxaybu haddana kuu keenaya annahyu can الsalaati bacda alcasr can abi saciidin alkhudriy qaala nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam can الsalaati bacda الصubxi xata طuluuc wa can الsalaati bacda alcasri xata اlغurub can abi saciidin alkhudriyi qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul laa salaata bacda alfajr xataa tabzuqa ashams buzuuq baasiqatan ismigaa faacil ficilku ka yimi wey tabzuqa ashams ilaa ay qoraxdii soo baxdo walaa salaata bacda alcasr xataa tagruba ashams xikmadda axaadiidta soo socotaa sheegi can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu alayhi wasalam naha can asalaati bacda alcasr waa xadiidun saxiixu lisnaadi wahuwa mukhtasaru xadiidihi can cumara almutaqadimi qabla baabayn xadiidkaa labada baabee hore cumar laga warinayo ayuunbaa in ka mida wiyey kani can caaishata radia allahu canha qaalat awhama cumaru bay tihi cumar wuu ismootiye bay tihi caasha radia allahu canhu allaha ka raali noqdo inamaa nahaa rasuulu ullahi rasuulka ilaahay wuxuu nahiyey nebigu nahyi buu sameeyo qaala wuxuu nebigu yidhi laa tataxarow ha ku dadaalina bisalaatikum tukashadiinan duluuca ashams aada tukanaysaan waqtiga qoraxda soo baxayso walaa guruubaha iyo markay dhacayso labadaa jeer salaada ha ku dadaalina un buuri fa innahaa tadlucu waxay ka soo baxaysaa bayna qarnay shaydaanin shaydaan labadiisa gees dhexdooda wuu ku hagaajinaya marka cumar waktigan uu diiday uu yidhi salaada casar kadib iyo salaada subax kadib wuu ismootiyey nebigu ma diidin salaad oo dhane wuxuu diiday ku-dadaalka saasay tidhi caaisha ku-dadaalka inuu qofkii la eegto ayuu diiday laakiin salaadaha qallaha iyo waxaa waa la ogolaya axaadiidda soo socotay ku sheegaysa laa tataxara unbuu diiday bay leedahay taxarigu waa adigoo la doonta hala doonana ha ku dadaali laakiin wixii kaaga beegma ama aad qalaynayso saasoo kale waa la ogolya ayay leedahay ismootiisunbaa ka dhacay xadiidku waxa weeyaan saxiixun buu yihi duuna qowliha fa inahaa intaasunbaa laga reebi can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam idaa dalaca xaajibu shams darafka qoraxdu markuu bidh soo yidhaah faakhiru salaata salaada dibdhiga xataa tushriqa jeeray iftiinto waidaa qaaba xaajibu shams qoraxda qarkeedu markuu gala godka faakhiru salaata salaada u kaadiya xataa tagruba can camri bni cabas qaala wuxu uhi qultu yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow hal min saacati hal aslama maca kadaa ka horraysa uu iska soo gaadiyey cidi ma kula soo cid kula islaamtay ma jirta markaasuu yihi nacam macii xurun wacabd ayo waxay ila ila socda qof xora iyo qof addoona waa abubakar iyo bilaal markaasuu da isaguna islaamo raabicii buu noqday camru bnu cabas radia allahu canh qultu yaa rasuul allahi hal min saacatin saacadi ma jirtaa buuhi aqrabu min alukhraa ta kale ka dhow oo ilaahay uga dhow saacadu ilaahay ma u kala dhowyi ajiibidda ma kala badayn aw hal min saacatin saacadi ma jirtaa yubtagaa dikruhaa xuskeeda la baadi doono xuskeeda ilaahay la xuso saacad la raadiyaa ma jirtaa lagu dadaalaa qaala nebigu wuxu uhi nacam haa saacadu way kala dhowyi waktiguu kala fadli baday ilaahay makhluuqiisa ma simin dadkaa kala fadli badan waktiguna wuu kala fadli badan yahay dhulkuna wuu kala fadli badan yahay camalkuna wuu kala fadli badan yahay tafdiil hunaaka tafdiil hal min saa markaa nacam buuhi haa ina aqraba maa yakuunu rabb goorta uu rabbi ugu dhow yahay rabbigu waa ilaahay caza wajal min alcabdi addoonka goorta ugu dhow yahay jawfu leyli laakhir habeenka qaybtiisa dambe wey habeenka qaybtiisa dambe fain istadacta haddaad noqoto haddaad kari karta dheh camarow haddaad kari karto an takuuna inaad noqoto miman yadkuru allah cidda ilaahay xusaysa caza wajal fii tilka saaca saacadda dadka ilaahay xusaya haddaad noqon karto fa kun noqo ilan dadku waa waktiga ay hayso hurda dakhartu hurdadii bay ka yaabeen waktigaa dadka qabata markaasay dhaan way ku dakraysaa hurdadaas markaa hurdo aanan la kiciba karayn wey oo kii warwareegaya o dhan waktigaasuu shaydaanku u biyaysanayaaoo dhabanaaninaya waa wakti odhanaya calayka laylun tawiilun farqud habeen dheerba habeenkaama tegin bay qolada cawaysime qayilaa waxay idhahdaan habeenkaama tegin waa ereygii xadiisku uu ku sheegay un shaydaanka wuxuu leeyahy calayka laylun tawiilun dushaada habeen dheerba ah dee waa habeenkaama tegin markaa somaali la eego fa kun ahaw buuri kii ilaahay xusilaa waktiga fa ina salaata salaadu maxduuratun waa mid loo soo xaadiray mashhuudatun waa mid markhaati laga yahay malaaigti ilaahay baa ku eegay oo markhaati malaa'igtiisi oo mu'miniintii oo jamicii isugu imanaya maxduura waa loo soo xaadiray mashhuuda waa mid goobjoog loo yahay waktigaa salaada arrinkeedu waa weyn ilaa duluuci shams ilaa waagu inta uu qoraxdu ka soo baxaysa ilaa intaa tuko fainahaa tadlucu bayna qabnay shaydaani bay kasoo bixi wahiya saacatu salaati lkufaar eeg waa xikmadihiibaa soo bilaabnay salaada kufaartu saacadahay tukadaan wey fadaci salaata salaada iska daah xataa tartafica jeer ay kor noqoto qiida rumxin waran joogii wayadhaba shucaacuhaa uu tago shucaaceeda yadhaba maxaynu ku macnaynaa markaa shucaaceeda uu tago dee shucaaceeda miyuu tegaya mise uu soo socdaa marka shucaaciibaa iyada ka tegaya waa waktigan odhan karna markay fallaadhaha sii dayso yadhaba markuu dhaqaaqo shucaaceedu markuu dhaqaaqaya afaaq alcaalam kusii daysa iftiinka ilaa intii hore shucaaca may lahayn laakiin shucaaca markay shucaac beeshaha u fahmi ilaan shucaaca markii hore bilaa ayay dayaxa oo kale ahayd ay soo baxayse markan dambey sii daynaysaa iftiinka uma intaa kadib mar hadday qoraxdii iftiintay asalaatu maxduuratun mashhuuda salaadii waa xaadir baa loo yahay markhaati baa laga yahay waa salaad lagaa dhagaysanaya waa salaad maqbuula waa salaatu duxa baa la idhaha wad weeye xataa tactadila ashams ilaa ay qoraxdu bartanka istaagdo ictidaala rumx waranku siduu isu qotomiyo jeeray isu qotomiysan binisfi nahaar maalinka bartankiisa waranku marka si fiican dhulka loo taago wuu isqotomiyaa iyaduna bartankay isku qotomin binisfi nahaar fa inahaa saacatun weye tuftaxu fiiha waxaa la furaa abwaabu jahannama naarta jahaname albaabadeeda wa tusjaru waana la huriyaa waa la shilaa wax ilaahay waktigaa ugu beegayba waktigaa duhurka harka digdiisa bahashaasa albaabadeeda la furaayo la shilaa salaadii hala joojiyabaalay fadaci salaata salaadii ka tag xataa yafiia alfayu jeeruu harku soo noqdo harku jeeruu soo baxo dhinacan bari usoo baxo ha isqancin oo ha odhanin allah waktigaa la horinayaabaan ku beegi waktigaas bal ilaahay inaga qaboojiye aan salaada ka hoos gal ha odhanin uma salaatu uma intaa kadib kol haddii harkii baydhay asalaatu maxduuratun mashhuuda salaadaasi waa salaadii duhur maxduura mashhuuda waxay sheegaysaa waa salaad maqbuulo ah lagaa guddoomayo malaa'igtii goobjoogta ilaa way nala tukanayaan malaa'igta man waafaqa taamiinuhu taamiin almalaa'ika baynu soo maray ufira lahu maa taqadama min dambi aamiinteen iyo tii malaa'igta isku dhacay riyaadu aljanna jannada beeraheedu waa goobaha cibaadada iyo cilmiga ayay marayaan xataa taqiiba shams ilaa qoraxdu dhacaysa ka joog salaada fa inahaa tagiibu bayna qarnay shayطaan wa hiya salaat lkufaar gaaladii baa waktigoodii salaadaha waktiga marka gaalada salaadahooda ciidahooda dhaqamadooda waa wax laga fogaanayo diin diinteenaa ku salaysan gaal khilaaf sababtay ugu salaysan tahayna waxa weeye waynu ka weyno waynu ka wanaagsannahay nacamlayaal daba socoda inaynu cid daba soconno aan kula mid ahayn oo aan ku ag idan karayni inaad ku dayato waa qalad marka lilmu'min dawru namuudajiya qofka muslimka ah wuxuu leeyahy doorka tusaalenimo doorka higsiga isagaa leh oo isagaa la higsanaya lagu dayanaya laakiin isagu kii cid ku dayan lahaa ma aha hadduu cid ku daydana wuu nacasoobay wixii cibaado ilaahay loogu dhawaanaya subxaana wa tacaala iyo wixii akhlaaq liidata ah alruksatu fi asalaa bacda alcasr casarka kadib baaba salaad la rugseeyeyba tanna waata iyana timid ee la qabsoo ogow oo diintu waxay kala sheegaysa kala wad oo madaxa isugu dhufanin min alcilmi waxaa ka mida inaad garan karto sida loo kala duwaya nusuusta nebiga ka wada sugmay calayhi salaatu wasalaam can caliyin qaala wuxu uhi nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam can isalaati bacda alcasri buu diiday ilaa an takuuna shamsu qoraxdu inay tahay mooyaane baydaa mid iftiimaysa naqiyatan saafiya murtaficatan sarraysa waktiyadaasoo kale waa la tukan karaa cali wuxuu arkay nebigoo bacda casar tukaday qoraxdu iyadoo dheer muxuu u tukaday kale muu sii faragelinin waxaa laga yaabaa dee waa inaga arki doonaa inuu salaadihii rawaatibtaha ee duhurkii ka tegey inuu qalaynayay bacda casar marka isagu wuxuu kuleeyahay kol haddii qoraxdu dheertay baashaasi markay sii casaatay liiqa dhigtun baa la diiday kol haddii qoraxdu dheertay bacda casr oo la iska tukan kara can caaishata qaalat waxay tidhi yana maa taraka rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu kama tegin asajdatayni laba ragcadood oo bacda alcasri ah cindii aniga agtayda qadu weligiiba iyoba waa war weligiiba labada ragcadood ma dayn bay oo tii hore maraya waxbaaba lagu fasiriyo wuu qalaynaye tan waxay tihi markastuu u yimaado bacasar buu laba tukanaya waana saxiix can caaishata radia allahu canha qaalat maa dakhala calaya rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam bacda alcasr casarka dabadii ma soo gelin ilaa sallaahuma labadaa wuu tukan jira marka culimada qole waxa ay ku tegeen waa labadaa ragcaad casarka waa haddii la yidhi bacda alcasr yaan la tukanin bacda subaxna yaan la tukanin haddii la yidhi waa laga soo reebay bacda casarki oo axaadiidtii lahayd bacda casr yaan la tukanin labadan ragcadood waa laga soo reebay oo waa ruksad la bixiyey qola saasay ku tahay qolona waxay yidhaahdeen waa rawaatibtii duhurkii un oo uu nebigu qalaynaya bacda casr hay maxaa joogta ka dhigan labadaa qowl baa jira bacda casr haddii la diiday labadan ragcadood waa laga soo reebay iyana waa rawaatibtii uu qalaynaya nahyigii bacda casrka waa sidiisa can masruuq walswad qaala waxay yidhaha nashhadu calaa caaisha caaisha waxaanu ku markhaati kacaynaa annaha qaalat ina iyadu tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa aa idaa kaana cindii agtayda markuu joogo xaafadayda joogo bacda alcasri sallaahumaa labadaasuu tukan jira alanu labada anaa idiin qaybsan bay tiri casharkaa labada anaa qaybsan waa la tukan karaa asxaabu lmadaahib dee diraasad bay ku sameeyeen nusuusta inteedii badnayd markaasay soo shaandheeyeen qolo waliba si gaaray ha u wada laakiin oo dee inta laysku itifaaqsanyay baa badane waxay kusoo ururiyeen axaadiistan oo dhan baa laga yaabaa laba layn inay kusoo ururiyaan fiqiga islaamiga oo yidhaahdaan tukrahu salaatu fii khamsati awqaat shantii waktiba ay tiriyaan ila asalaatu allatii lahaa sababun mutaqadim aw muqaarin ilaa salaadii leh sabab horaysay ama sabab ku xidhiidhsan salaada intaasaa laga yaabaa inay laynkaa ku dhaafaan intanoo axaadiis labaatan xadiid aynu akrinay ayaa laga yaabaa inay ku dhaafaan marka waxay ka wadi waayeen dadkii maadaan dee mustawe aanay aqoontii ka wada gaadhsiisnayn axaadiistan iska hor imanaysaana ay jirto usuusha iyo ku sugan usuusha xadiidka inay u talkhiisiyaan laakiin waxaa muhiim oo fiican markaad iyaga aqwaashooda mulakhaskaa qaadato inaad garato daliilka ay daliishadeen si markaa ay usii macaanaan karto oo markaa wixii daliilo iyo wixii ijtihaada la kala garto iyo wixii raajixa iyo wixii marjuuxa markay leeyihiin salaadii sabab mutaqadima leh waa sida maalan qallihii oo kale oo ama faral ha ahaado ama sunne haddii salaadu ay tahay salaad la qallaynayo sababteedu waa saba horraysa sababta salaadan waajibisa waa saba horraysa ama sunanimo looga dhigay marka waa la tukan karaa bacda subax bay asxaab tukadeen u nabigu arku iska dhaafay bacda casr buu isaga laftiisii tukanayaa waa salaad sabab mutaqadima leh sababta muqaarinka ahina wuxuu noqon karaa maalan jinaasadii taxiyatulmasjidkii kusuufkii khusuufkii waa sabab muqaarina oo iyaduna la xidhiidha oo haddii salaatuljanaaza ay kusoo beeganto wakhtiyadan sababteedu hadday taagantay waana waktiyadii waxuna kamid la mid tahay markaa tii la qalaynayo kale ama masaajidkii baa soo gashay waktigan oo kale sababtiisii baa taagan ama dayaxiya qoraxdii baa madoobaaday sababtii baa taagan waa sabab muqaarin laakiin sabab mutaakhir oo gadaal ah maya oo isagu maalan istisqii oo kaleo dee waktigii laga duwi karay can caaishata qaalat salaataani bayt laba salaadood maa tarakahumaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu kama tegin fii beytii gurigayga siran walaa calaaniya si hoose iyo si muuqata toona sirna wuu tukanaya calaaniyana wuu tukanaya rakcataani qabla alfajri wa rakcataani bacda alcasr qabla alfajri garanay muranbe kama jiro bacda casrigiina dee labada qowl baa laga jawaabay waa khaas iyo mee waa salaatun laha sabab mutaqadim can abi salama anahu sa'ala caaishata wuxuu weydiiyey can isajdatayn allatayni labadii ragcadood allatii kaana allatayni kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam labada ragcadood oo nebigu ahaa yusalliihimaa bacda alcasr casar kadib caaishay laba salaadoo laba ragcadood baad sheegtee maxay yihiin faqaalat waxay tidhi innahu kaana yusalliihimaa wuu tukanayay qabla alcasr uma inahu shuqila canhumaa waa laga mashquuliyey aw nasiyahumaa wuu ilaaway fasallaahumaa bacda alcasr wa kaana wuxuu ahaa idaa sallaa marka uu tukado salaatan asbatahaa wuu sugi jiray marka maalmihii hore dee waa laga mashquuliyey ama wuu ilaaway intaasi waa intii culimada kaleba yidhaahdeen laakiin waxay leedahay asbatahaa wuu ku daystay kolkii dambe kolkii hore arrinku waa ka soo bilaabmay ila wuu ilaaway iyo mashquul laga mashquuliyey markii dambe mabuu ka tegin bay leedahay qolyaha kalena asbatahaadasun bay ka daayeenoo waxay yidhaahdeen shuqila aw nasiya waa ilaawday ama waa laga mashquuliyey kadibna sababtu bacda casar u tukaday taasee asxaabigii bacda subax tukanayna waa kii nebigu arkay ee yidhi maxaad tukanaysaa wili dee waxay iga tagtay sunnihii ka horreeyey subaxa on qolaynaya can umi salamata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam sallaa fii beytiha xaafadeeduu ku tukaday bacda alcasri rakcatayn maratan waaxida mar keliya وأنها أم سلمة ذكرت ذلك أرنتا وي حسوسسي له النبي ذكرت وأشيكت له ذلك أرنتا سأشيكتي ترمحيها عند بعد العصر وحد نقول تري سلاد لما تكلئ آه إلا أقونتي هرو هيسي حتى أنا أقونتي هين هوشي هذا إلا inuu ahaa kisaaci inuu ahaa khaliil baanan kala hubeyna nin culimadii na ibn xasan buu ahaa ibn xasan aahiri ayuu ahaa baan filayaa sababtii keentay fiqiga inuu ku tawaqulo dhex galo masaajid ku yimid oo markaasuu is yidhi bacda alcasarkii mee uu fadhiistay salaatu janaasa ayaa lagu tukanaya masaajidka dhexdiisa markaasuu is yidhi fadhiistaan sayna kac kac orodoo laba ragcadood oo taxiyatulmasjid la idhahdaa jire tuko waayo wuu tukaday markii laga soo noqday buu isiri waa kuwii ku qabsadee labadii ragcadood ee taxiyatulmasjidka haylaawn dhag markuu ku qabtay baydhaan ka joog ka joog ka joog waktigan lama tukado waa waktiyadii la nahiye cadhadii qabatay faqiih buu noqday waxba uma baxsaneen markaasoo bilow buu ahaa waxba kama garanayn fiqi mardee kor haddii ka joogiyo ku jiri maayo bul ka joogiyo maka joogun baan ku jiraa buuli dee halkaasuu ka gaadhay iyadu markaa way garanayso arrintii bay nabiga u sheegtay faqaala markaasaa wuxuu uhi humaa rakcataani waa labadii ragcadood kuntu usalihimaa aan tukan jiray bacda duhri baan tukan jiray fa shuqiltu canhaa waa laiga mashquuliyey xataa sallaytu lcasra ilaan casarkii tukanayay dee duhurkii kuwii ka dambeeyeen qalaynaya rawaatibtii duhurka marka riwaayadana waxay caddaysay salaadani xaggay ka timid can ummi salamata qaalat shuqila rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama can rakcatayni qabla alcasr fasallahuma bacda alcasr waa riwaayo kale leeda oo mar waxay riwaayadu sheegaysaa kuwii duhurka inay marna waxay sheegaysaa kuwii qabla alcasr inay qabla casr afar bay leeyihin iyo labay leeyihin ba waynu soo aragnay labada riwaayaba way sugmeen in kastay qawisantay riwaayada sheegaysa qabla alcasr in afar ka horeeyaan qabla alcasr si kalena qabla alcasr way u noqon kartaayo haddii ay duhurka bacdiyadiisii yihiin waa qabla alcasru duhurka kuwii ka dambeeyey dee waa qabla alcasru humaa rakcataani kuntu usaliihimaa bacda duhri bay riwaayada hore leedahay tanina cani rakcatayni bacda alcasri bay leedahay markaa bacda duhur kuwa ahi waa qabla alcasru halkaana waa laga jamcin karaa almuhim qowlka culimadu ay u badan yihin ay qaateen markanay ku leeyihin casarka dabadeed waxbaa la qalayn karaa waa qowlkan caaisha marka hore sheegtay umu salama ku adkaysatay alruksatu fi salaati qabla guruubi shams waxaa la ogolaaday intaanay qoraxdu dhicin in salaad la tukan karo can cimraan ibni xudayr qaala sa'altu laaxiqan can rakcatayn waxaa ninkaa weydiiyey laba ragcadood oo ka horeeya qabla guruubi shams faqaala wuxuu uhi kaana cabdullaahi ibnu zubayr yusallihima labadan ragcadoodee qoraxdhaca ka horeeya ama bacda casarka ah cabdilaahi ibnu zubayr ayaa tukan jiray fa arsala ilayhi mucaawiya cabdillaahi ibnu zubayr de waa saxaabigii jaliilka ahaa ee asmaa baa dhasho oo zubayr ibnu cawaan baa dhalay oo sagaal sano meelaas ka madax ahaa xijaaz ama taqriiban maka markii dambe inkaar qabii xajaaj waa kii dilay fa arsala ilayhi mucaawiya mucaawiya cid u diray wuxuu i ma haataani labadan aragcataani labadan ragcadood maxay yihiin cinda quruubi shams qoraxdu markanay soo baxaysa cabdilaahi labaa la iga kaa sheegay maxay ahaayeen fadara alxadiid xadiidkii wuxuu u dhibaato geliyey macnaa u tiiriyey wey iskaga tiiriyey ilaa ummi salama oo mu salamaanu ka haynaa buuli nagtuun muu xarfinin oo ismuu soo taagine kaa umu salamaan ka hayaa buuli marka fadara ibdiraarku bimacnaa asnadana way noqotaa wuxuu u tiiriyey umu salama faqaalat umu salamata markii la weydiiyey waxay tihi ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana yusallii rakcatayni qabla alcasr casarka ka hor buu laba tukan jiray fa shuqila canhuma labadii baa laga mashquuliyey waxaan maalku waa balaaye xooluu qaybinaya ana idhib ana idhib ana idhib sidii loo hayay ayaa rawaatibtii baa meesha ka baxa wuba hawada u baxday in la tukada farakacahumaa wuu tukaday xiina qaabat ishams markay qoraxdii dhacday xiina qaabat markii ay dhacday ashams falam arahu maan arag yusaliihimaa isagoo tukanaya qabl walaa bacd ka hor iyo kadib markaa xiina qaabat ishamsu dee markii ay dhacaysay baynu kolka hore soo haynay oo cinda alquruubi shamsi baynu soo haynay waktigay dhacaysa markaa in la idhaah waxay ka gaadheen labada ragcadoo waktigii ay dhacaysay ilan baabku wuxuu ahaa salaad la tukado qabla alquruub halkana markaa xiina qaabat ishams xiina qarubat ila alquruub markay u dhawaatay inay dhacdo ayuu tukaday ragcadii laga mashquuliyay hore iyo kadib toona kumaan arag qalay ahayd bay ku jawaabtay joogta may ahayn qalay ahayd ayay ku jawaabtay sidaasibaa markaa ibnu zubayrna uu iskaga tiiriye mucaawina ku aqbalay wallahu aclam